رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال فصل آذاكني فاصل مثل أساري وهي فيما تقدم وفيما سيأتي wixii inoo soo hormaray iyo waxa inoo soo socdaa ayuunbaa laynagu kala saarayaa waxaanu kaga hadlayaa sheekhu fii dafni اlmayiti wamaa yatacallaqu bihi aasidii meydka la aasayey iyo waxyaalo la xidhiidha oo ku tacalluqa aqalu lqabri qabriga waxa ugu yar xufratun god tamnacu raa'ixa urtara diida wasabuca iyo bahalka wa yundabu waxaana la sunneeyaa an yuwasaca in la ballaadhiyo wa yucamaqa lana dheereeyo qadra qaamatin istaag qadarkii iyo wa baslatin gacanfidin wallaxdu luxudka ayaa afdalu min ashaqi qabaaljeexa ka wanaagsan in salubat ilardu dhulku hadduu adag yahay wa yuudacu ra'suhu madaxiisa waxaa la dhigayaa cinda rijli lqabri qabriga lugdiisa agtiisa wa yusallu waana la siibayaa min qibali ra'sihi madaxiisa xaggiisa ayaa laga siibi birifqin si debacsanaana wa yudkhiluhu lqabrana waxaa gelinaya alrijaalu ragga ayaa gelinaya wa awlaahum kuwa ugu mudan wa awlaahum waxaana ugu mudan ragga alla xaqu bisalaati salaadda kii ugu xaqa lahaa qultu waxaadhi ilaa an takuuna imra'a inay ruux dumara tahay mooyaane musawaja oo la qabo fa awlaahum azawju waxa ugu mudan markaa ninka wallahu aclam waxau sheekhu leeyahay aqalu lqabri qabriga waxa ugu yar xufratun god ayaa ugu yar tamnacu taasoo diidaysa alraa'ixa urtu aanay ka soo baxaynin wasabuca wa tamnacu sabuca bahalkale u diidaysa inuu fuqdoo uu meydkaa cuno waa in qabriga labadaa arrimood laga helaa inuu urtana qarinayo bahalkana aanu soo qodan karaynin mararka qaarkood waxaa la arkaa inuu bahalka aamin ka noqdo laakiin urtii aanu mancinaynin dee mase haddii dhagxaan waaweyn dhinacyada laga dhigo dushana mid kale laga saaro dee waxaa la arkaa inaanu bahal u soo dhowaanin isagoo dee hoos ka soo qota mooyaane laakiin dee urtii baa bannaanka taalla haddii god yaroo waxoogaya la qodo oo lagu rido waxaa la arkaa ur inaanay ka soo bixin laakiin dee bahalka ugu horreeya qarandida u horraysa saa u qoda inay markaa dabadda soo dhigto ayaa laga yaabaa markaa labadaa arrimood waa inuu wada leeyahay aasitaankana waataynu soo marrayo fardulkifaaya ayuuha waana waxyaalaha ilaahay bini aadmiga uu ku karaameeyey uu ku maamuusay ayay ka mid tahay sidii labadii inoo nabaada markay istireen dee waa kii si alliyaaniyo su yidhaahda garan waayey ee ilaahay dabeetana tukaha uu soo diray tukaha kala diray dabeetana intuu dhulka u qoday geliyey ee uhi miyaan ka cajzaynaa sida tukahaasoo kale aan noqdon walaalkay qariyo yacni ilaah ilaah ka karaamiye ka maamuusa in dhulka lagu tuuro oo markaa bahaluhu ay cunaan oo xurmadiisina halkaa ay ku dhibato dadkuna ay urtiisa dhibsadaan uma amaatahu faaqbarah ilahay bini aadmi uma sheegaya isaga ayaa intaa kadib isagaa dilaya qabrina ilaahay isagaa u yeelay oo aasaya wa yundabu haddaba waxaa la sunneeyaa an yuwasaca in la waasiciyo la ballaadhiyo oo ballarhkeedu u weyn yahay wa yucamaqa in la dheereeyana iyadana waa la sunneeyaa oo ballarkan iyo sa yacni dherer tacmiiq ortu tawsiicadu waxa weeye in sidaa loo gelinayo dherarkaana loo dheereeyo sidanna looga soo fogeeyo dheerayntuna tacmiiquna waa hoostii iyadana in aad loogu dheereeyo ayaa wanaagsan oo la gaadhsiiye qadra qaama qadar istaagidii wabasan gacan fidin nin yacni meeldhexaadii intuu istaago welibana gacantana uu fidiyo intaa in la qodo ayaa wanaagsan waxaanay u daliishadeen xadiid imaamu tirmidi warinayo oo sanadkiisuna saxiix yahay nabigu sala allahu calayhi wasalam uxud kuwii lagu dilay ixfiruu qoda wuhi wa awsicuu wa axmiquu qoda oo godadka u qoda waasiciya oo ballaadhiya cumqiya markaa hoosna aad iyo laxaad ugu qoda waana in intaa la gaadhsiiyaa qadra qaamati wabasta cumar ayaa markaa saa ku dardaarmay ceedina kumay diidin waana habka ugu wanaagsan ee inay uri ka soo baxdana lagu ilaalin karo bahalkana lagaga ilaalin kara inuu soo qoto waana si aynu xilliyadii hore ee dee dagaaladii ka hor aynu wuxu qodan jirnay waayo qofka marka luxudka la gelinayo yacni qofka qof ugu dheer ayaa qabriga geli jiray dabeetana wuu tiigsan jiray hadda iminka waxaad arkaysaa xabaalaha nin dhabarkiisii ku muuqdoona leeya hiilkii buu duwayaa oo markuu istaagana laga yaabo xabaashiba inay meelahaa sinta u qabato ayaa la arkaa waa yacni markay dhibaatooyinkiiyo dagaalkiiyo dhibashadii lagu baatay ayaa saa la ysaga fudaydsaday haddaba wallaxdu luxud in la sameeyo ayaa afdalu min ashaqi ka fadli badan qabaaljeexa oo laxdigu waxa weeye sala innaguba u aasno marka godkiisa afargeeskaa loo qodo xagga qiblada godkaa yaree kale laga sii qodayo ee aynu maydka sii gelinayno kaasaa laxdiga la yidhaahdaa ama luxdina waa la yidhaahdaa kaas ayaa ka wanaagsan oo ka fadli badan min ashaqi jeexidinta barta kala qabaal jeexo dabeetana maydkii la dhex dhigo oo wax dusha laga saaro saa lagu aaso waase goorma in sarubat ilardu hadday dhulku adag tahay oo laga aami yahay inuu dumo waayo xadiid imaamu muslim uu warinayo sacad ibn abilwaqaas ayaa isagoo sii geeriyoonaya waxau hi alxiduu lii laxdan waniyow luxudkaa ii sameeya dabeetana waxaa ku awdaan jaajuurkaa ku goyaya kamaa fucila birasuuli sala allahu alay slam sidii rasuulka ilaahayba lagu sameeyey sidaas anigana ii yeela ayuu yidhi haddiise dhulku uu jilicsan yahay waa sida innaga dhulkeennu hadda u badanyay meelaha buuraha a mooyaane dhulalkeenna kale in wax ku aasan oo dhammi waa dhul jilicsan ayada mar haddii laga cabsanayo dumid in dhexda laga jeexo ayay ku wanaagsan tahay taas ayaa markaa dumid looga aamin yahay iminka haddaad xabaalaheennaa tagtana in badanoo duntay ayaad arkaysaa waayo aadiga laxaad bay u jilicsantay marka roobkana helo ama daadiyo waxaasi way isla wada dumayaan wa yuudacu waxaana la dhigayaa ra'suhu madaxii maydka waxa la dhigayaa marka la gelinayo weeye cinda rijli lqabri halkaa ha dhow lugta maydka noqonaysa qabriga ee lugta maydku ay galayso halkaasaa la dhigaya wa yuudacu ra'suhu madaxiisa waxaa la dhigayaa cinda rijli lqabri qabriga lugtiisa agtiisa markaa qabrigu lug ma lahee lugta maydku halka ay hadhow marka qabriga la geliyo ay oolayso halkaas ayaa laga gelinayaa oo la dhigayaa wa yusallu dabeedna waa la siibayaa min qibali ra'sihi xagga madaxa ayaa laga siibi birifqin si yacni dabacsanaana iyo dhimrina ayaa lagu gelinayaa waxaanay markaa arrinkaa u daliishayen xadiid abu daawuud warinayo cabdullahi bn yaziid alkhidbiyi saxaabigaasi ayaa salla calaa janaasati wuxuu ku tukaday markaas nin ayuu janaasadiisa ku tukaday dabeetana qabrigii wuxuu ka geliyey min qibali rijli lqabri dhinacaasuu ka soo geliyey wa qaala hada min asunna kaasi sunne weeyaan buuri waxaa kaloo imaamu shaafici isagana oo mursal ahaan markaa isla ku warinaya ana nabiya sulla min qibali ra'sii salla in nabiga xaggaa isagana laga geliyey hadda waxa weeye masala markuu imika saa miiskaasoo kale haddii golaalo weynaya afargeeska ka dhigna luxudkula halkaa yahay innagu hadda xagga qibladaynu ka soo gelinaa maydka oo intaynu kala wareegnaynu xaggan ayaynu saa uga soo dhiibnaa laakiin sida sunnuhu sheegaya waxa weeye hadhow lugaha maydku ogobay dhinacaasay halkaasi gelayaan dhinaca galbeed ayay meydka laguhu noqonaya halkaasaa laga soo dhibaya madaxaasaa looga soo gelinaya deetana saasaa loo gelinaya inagu laakiin dhinacanaynu ka dhiibnaa waana sida wanaagsan un haddaad dhinacan laga soo dhiibo bari iyo haddii dhinaca galbeed laga sii haddii dhinaca koonfureed laga soo dhiibaba midnaba waxba u dhibi mayso laakiin sida wanaagsan ayuunbaa abay leeyihiin in dhinaca laga soo geliyo wa yudkhiluhu lqabra qabrigana waxaa gelinaya alrijaalu ragga ayaa gelinaya walow qofkan la aasaya ruux dumaraba ha ahaatee ragga ayaa gelinaya waayo ragga ayaa markaas awood u leh oo dumarka kaga awood badan ayaga ayaan markaas cawro ka weya inta looga baqanaynin midda labaad way ku qalqalayaanoo waaba ku ooyayaanoo dee inay markaas yimaadaan ayaaba markaas iyo inay janaasada raacaan ayaabaan sunno ahayn sidaa daraaddeed ragga ayuunbaa gelinaya wa awlaahum waxaana markaas ugu mudan allah xaqu bisalaati kii salaadda markaas ugu xaq lahaa sidii tartiibtii markaa salaadda ay u kala tartiibsanayeen ayuunbay markaa halkanna tartiibtoodu markaas ay noqonaysaa oo dee aabbihii oo inankii oo sidii ay markaa tartiibtii ay salaadda ku lahaayeen ayuunbay imika ugu horraynayaan aabbihii iyo awowgii iyo inankii iyo inanka inankiisa iyo walaalkii iyo kuwaasaa markaa gelinaya ilaa an takuuna inay tahay imra'a ruux dumaroo musawaja la qabo fa awlaahum azawju waxa markaas ugu mudan raggaa qabriga inay geliyaan ninkeeda ayaa ugu mudan walow yaanu xaqba salaada ku lahaaninoo xigtadeedu ha ka horrayse laakiin isaga iyo ware wallahu aclam leannahu isagu dee kii ay markaa dad isugu dhowaayeen weeye waxa un markaa ay shardi culimmadu ka dhigaan janaasada marka la gelinaya siiba ruux dumara marka la aasayo inaanu markaa qofkaasi habeenkaa xaaskiisa inaanu u tegin haddii ay laakiin dhacdo qof qariib ah oo markaas isagu ajnabiya ayaa ka mudnaanaya kii maxramka ahaa iyo kii markaa zawjkaaba isaga ayaa ka mudnaanaya hadduu markaa qof habeenka xaaskiisa la kulmay uu yahay sida xadiidka bukhaari uu warinayo anas laga warinaya wuxuu leeyahy waxaan joognay inan rasuulku dhalay oo dhimatay rasuulkuna qabriga ayuu markaa dul fadhiyey indhihiisuna waa ilmaynayeen markaasaa wuxuu uhi maydi ka mid yahay midaan ehelkiisii xalay u tegin abu dalxa ayaa yidhi aniga yaa rasuul allah dabeetana wuxuu ihi qabriga ku deg adugu oo dabeetana aas buu ihi adigu halkaa isaga ayaa dabeetana luxudka geliyey xadiid kale oo saxiixo imaam axmed iyo xaakim ay warinayaan isna anas laga warinaya ruqiya markaasay qolada taariikhdu marka halkaa ay isku yar haystaan markii ay dhimatay wuxuu nabigu sala allahu alay waslam yihi laa yudkhilu lqabra rajulun qarafa ahlahu leyla qabriga ma gelinaya nin xaaskiisii xalay u tegey yani nabiga ayaa sidaa yidhi maxaa maca ujeedada ku jirtaiyo wuxuna ay tahayna la odhan maayo wayakuunuuna haddaba kuwa qabriga gelinaya maydka wuxuu noqonayaa witran tira isdheer wayuudacu fi laxdi ba calaa yamiinihi baa loo dhigi lilqiblati isagoo u jeedaa wayusnadu wajhu ilaa jidaarihi baa lagu tirin wadahruna bilabina laban baa lagu tirinay wanaxwaha wixii la mida wayusadu waana la awdi fatxu laxdi luxudka halkaa laga geliye ee furan bilabinin laban ayaa lagu awdi wayaxsu wuxuu ku shubi man danaaka u soo dhowaadaa alaaa xasayaatin saddex hantoobo alaata xasayaati turaabin saddexan tooba camuuda ayuu ku shubi uma intaa kadib yuhaalu waxa dabeetana lagu hoobin bilmasaaxii manjarafadihi ayaa lala boobi wa yurfacu lqabruna waxaa la kor yeelayaa shibran taako faqad oo keliya wasaxiixu saxiixna waxa weeye ana tasriixahu in la fidyaa awlaa ka mudan min tasniimihi in la kuruseeyo waxau sheekhu leeyahay wayakuunuuna waxay noqonayaan dadka aasayaay witran tiro isdheer inay noqdaan ayaa wanaagsan yacnii saddex iyo wixii ka sii badan waa sida markaa xadiidka markaas ibnu xibbaan uu soo saarayo nebiga sala allahu calayhi wasalam saddex baa aasay buuli abu daawuudna waxa uu warinayaa isaguna inuu yidhi waxay ahaayeen shan ayay ahaayeen hal rasuulka waxa uhi cali iyo fadal iyo usaamatu bnu zayd ayaga ayaana markaas qabrigii geliyey wa yuudacu fi laxdi luxudka ayaa la dhigi calaa yamiinihi midigta ayaa loo dhigayaa marka luxudka la gelinayana dhinaca midiga ayaa loo dhigayaa iyadoo sidii markaa salaf iyo khalafba marka ay soo kala gaadheenba siduu qofku marka uu seexanayo u jiibsanaya ayaa loo jiibinaya lilqiblati weliba qiblada ayaana loo jeedinayaa oo waa arrin laga maarmaanoo waajiba in qiblada markaas loo jeediyaa arrin markaas waajiba weeye wa yuudacu fi laxdi calaa yamiinihi sidii rasuulka sala allahu alay slam lagu lagu sameeyey waana si xadiidku ku soo arooray qibladu waxa weeye ama kacbadu waa jihadiinna markaa nooshiin iyo markaa dhibataanba baa nebigu sala allahu alay slam yidhi qibladaana loo jeedinaya haddii likhayraha loo jeediyana waa la soo faqaya qibladaa loo jeedinaya haddaanu isbedelin haddii kaluu isbedelayna markaa la taaban maayo haddaba wuxuuhi wayusnad wajhu wejigiisa waxaa lagu tiirinayaa ilaa jidaarihi qabriga gidaarkiisa waa in la gaadhsiiyaa oo fooda markaa loo saara gidaarkii luxudka si aanu markaa isu rogin wa dahru dhabarkiisana waxa lagu tiirin bilabinatin laban ayaa lagu tiirin wa naxwihaa iyo wuxulamasaanu xaggana isugu soo rogin waxay idhahdeen weliba wejiga maahe wejiga iyo lugaha waxa loo gaadhsiin gidaarka iyagoo waxoogay la soo yar qaansaynayo ayaa gidaarkana wejiga xagga horena wejigaa laga gaadhsiin xaggan kalena lugaha laga gaadhsiinaya dabeeta waxoogay buu soo yar qaansoomaya dhabarkana jaajuurkana afka lagu xidhayo ayaa loo saaray si aanu xaggana isugu soo rogin wayusnadu dahruhu dhabarkiisana bilabinatin baa lagu tiriya wanaxwa wixii la miday dhooba iyo wixii la mida si aanusan isugu soo rogin wayusaddu waana la awdayaa fatxu laxdi luxudka halkiisan furan ee maydka laga geliyey bilabinin laban ayaa markaa lagu awdayaa wansibu calaya labina nasban igu awda markaas waa kii ahaa dabeeta marka sidaa loogu xidho wayaxhu wuxuu ku shubi man danaa qofka qabriga u soo dhowaadaa alaaa xasayaatin saddex xantoobo alaaa xasayaati turaabin saddex xantoobo oo camuud ah ayuu markaa ku shubi qabrigii waana saxiix sida markaa xadiida saxiixa ku soo aroortay nebigu sala allahu calayhi wasalam xasaa min qibali ra'si lqabri alaaan saddex jeer se ibnu maajah uu warinayo sanadkiisuna uu saxiixa yahay yani sidaasuu intuu saddexan tooba u qaaday ayuu markaas sidaa ugu shubay qof waliba inuu markaa saa ugu shubo ayaa sunnaahoo wanaagsan intaa kadib uma yuhaalu bilmasaaxi kadibna waxaa dabeetana lagu obinayaa lagu daldalayaa masaaxidii waa jamcu masxaad waxaa dhulka markaa lagu masaxa ama lagu qodo ee sida manjarafadaha oo kale weliba markay xadiidu ka samaysan tahay ayaa masxaad la yidhaahdaa misxaad marka had iyo goor alle inagu waxa sunnaha ah ma naqaano qof qura ku shubaya arki maysid laakiin dhooba yaroo kuusan inu la wada yaacayna waad arki bal yaa u dilay yidhi dhooba yaroo intaan kuustaan midu laba dhooba yaroo kuusan sii samayso oo deetan la carariyaa yidhi waxay diintu ina falaysaan ma naqaano waxbaasoo iblaysinoo sheegayna waynu la cararnaamo wayaxsu man danaa saasa casayaasi turaabin suma yuhalu bilmasaaxi wa yurfacu waa la kor yeelaya alqabru qabrigii shibran taako ayaa dhulka laga sarraysiin si dee qabri uu yahay loo garto oo loona booqdo loona ixtiraamo waayo qabrigii nabiga sala allahu calayhi wasalam sida xadiidka ibnu xibbaan uu warinaya sanadkiisuna xasanka yahay shibran baa la kor yeelay faqad oo keliya macnaha camuuddiisii camuud aan ahayn lagu shubi maayo intii laga soo saaray ayuunbaa lagu shubayaa markaa ogobaya ilayn waa kan luxudkiina sii xidhan yahay ee maydkii ku jiro markaa intaa yar baa dheeraad noqonaysa oo taakada simirkaa soo gelaysa waxba ciid dheeraada loo keeni maayo wa saxiixu saxiixna waxa weeye anna tasliixahu in la simo qabriga ayaa awlaa ka mudan min tasniimihii kurus loo yeelo oo inta kurus yaroo saa taagin saa loo kala shubo kurus yaroo taaganna saa loogu yeelo iyadoo la simo ayaa ka wanaagsan bay dhaheen sidii qabriga rasuulka iyo labadiisa saaxiibba lagu sameeyey waana sida markaas uu ku soo arooray xadiid markaas sanadkiisa ama la daciifiye qaasim ninka la yidhahda caaisha wuxuu u soo galay markaasa wuxuu hooyay bal waxaad i tustaa qabrigii nebiga iyo labadiisii saxaaba abubakar iyo cumar bal qabrigoodii hadday tus buu yidhi dabeetana way tusisay laa mushrifa mid salo dheer may ahayn laata mid markaa dhulka ku masaxanna may ahayn mabtuuxa bibatxaa'i alcasrati alxamraa weliba quruuruxu yaroo markaa alcasrati carsati alxamraa halkaa markaa lagu aasay quruurux markaas ay lahayd olii casaaba markaa dushana si aa loogaga daadiye markaa mid aad u taaganna may ahayn mid dhulka ku masaxanna may ahayne xoogay shibrigaa ayay soo kacsaneen tan saxiix baynu dhe aanigu wuxuu leeyahy tasniimuhu awlaa tasniimin yacni si a yar loo kuruseeyo si ay markaa biyaha iyo ay uga yar kala shubmaan tasniimkaasaa markaa ka wanaagsan ayuu leeyahay sida xadiidka bukhaari ra'aytu qabra rasuulillahi musannaman sufyaana tamaar ba wuxuu le waxaan arkay qabrigii rasuulka on sidaa yacni kuruskaa yar leh waxaanay leeyihin markii hore musadax buu ahaa laakiin beri dambe oo gidaar uu ku soo dumeeyey xilligii alwaliid ibnu cabdilmalik ama cumar binu cabdilcasiis oo la hagaajiyey ayaa waxoogayii ku duldhacay markaa ay kuruskaa u yeeleen walaa yudfanu isnaani laba fii qabrin lagu aasimayo ilaa lidaruuratin dhibaata inay timaado mooyaane fayuqadamu afdaluhumaa kooda fadliga badan ayaa la hormarin walaa yujlasu cala alqabri lagu fadhiisan maayo walaa yuutaw lagu joogsan maayo wayaqrubu zaa'iruhu kan markaa booqanayaana wuxuu u jirsan ka qurbihi dhowaanshihiisii minhu u dhowaanaya xayan xaalu yahay mid nool watacziyatu tacsiyaduna sunnatu weeye qabla dafnihi iyo wa bacdahu bacda dafniba alaaata ayaamin saddex maalmood wa yucaza almuslimu bilmuslimi baa laga tacsiyadayn acdam allah waajiraka ilaahay ajrigaaga ha weynayo wa axsana cazaaka sabirkaagana ha wanaajiyo wafara limayitika baa laodhan wa bilkaafiri gaalna waa laga tacseedeyna waxaa laodhan acdam allah waajiraka ilaahay ajrigaaga ha weynayo wasabaraka hana ku sabir siiyo wlkaafiru gaalna bilmuslimi baa laga tacseedayn afara lahu limayitika baa loogu tacseeyey wa axsana cazaaka sabirkaagana ha wanaajiyo waxau sheekhu leeyahay walaa yudfanu la aasi maayo inaani laba fii qabrin qabri lagu wada aasi maayo macnaha luxud la wada gelin maayo weeye ilaa lidaruura inay markaa daruuro iyo baahi iyo dhibaata timaado mooyaane masalan dad badan baa dhintay oo masalan xanuunnaa dhacay daacuun baa dhacay meel baa ku duntiya dhulgariir yacnii dagaal baa lagu hoobtay ama imtixaankan iyo balaayada daymka qaraxan ayaa dhacay markaa dad badan baa dhintay dadkii mid walba markaa in xabaal gaara iyo luxud gaara loo sameeyo waa adkaatay markaa taa ayada laba iyo saddexba luxud waa la wadageli karaa markaa iyadoo markaa ciid loo kala dhexaysiinayo iyadoo weliba ciid xoogaya loo kala dhexaysiinayo way yar adkaanaysaa haddii lays yidhaahdo in dee afarta jiho kala geliya way adkaanaysaa way qofkiina waxaa la doonaya in saa loo dhigo haddii la yidhaha midna aan xaggaa gelino midna aan xaggan gelino midna aan xagga dambe gelino ka xagga dambe waabu sahlanaan karaaba oo isaga waana la soo jeedin oo laba karmaafka laga jaray laakiin labada dhinacan de wuxuu noqonayaa mid waliba xabaal in leeg baa la qodaya marka xabaal gaara iyadoo la iska qoto ayaa dhaantaa markaa luxudkan unbaa hore unbaa loo sii dheeraysanaya oo afar iyo shan ayuunbaa markaa la wadagelinayaayo loo dhaxaysiinaya camuud yar iyo waxunbaa loo kala dhaxaysiina fa yuqadamu dabeedna waa la waayo wa sidaasaana nebigu qatala wuxudin uxud kuwii lagu laayey sidaasaa nebigu sala allahu alay slam uu ku sameeyey fa yuqadamu afdaluhum waxaana loo horumarinaya koodii fadliga badnaa haddii markaas hadda salaada tukanaya kii ku horrayn lahaa ayaa xagga qiblada la marinaya waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu weydiinayay qatla uxud kooda ugu qur-aanka badan ka laydhaa markaa ugu ugu qur-aan badnaa kaas ayaa markaa xagga qiblada loo sii horraysiinay ka kalena waa laga dambaysiinay walaa yujlasu lagu fadhiisan maayo cala alqabri qabriga lagu fadhiisan maayo laguna tiirsan maayo laguna dangigsan maayo walaa yuuta'u laguna joogsan maayo oo in lagu joogsadaana ma bannaana waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu xadiidka saxiixa laa yejlisa axaduka calaa jamra inuu midkiin ku fadhiisto dhuxul oo dabeetana jidhkiisa ay gaadhiya haraggiisa ayaa khayrun lahu min an yejlisa calaa qabrin inuu qabri ku fadhiisto inuu dhuxul ku fadhiisto oo dabeetana jidhkiisa gubta uga khayr badan waxaa kaloo u ahaa laa tajlisuu cala alquburi waa tusallu ilayha qubuurta hana ku dul fadhiisanina hana u tukanina walaa yuudaw ayana lagu joogto yani lagu istaagina maayo oo ayadana waa la nahiyey oo ayadana xadiid baa ku soo artay saxiixa inaan iyadana lagu fadhiisanaynin oo lagula lagula joogsanaynin inay daruura jirta mooyaane masalan maydkii ma gaari karaysid ama yacni xabaashan ma gaari karaysid dee halkan aad isku sii taagdood ka talowda mooyaane hadday daruuraas jirto waad ku sii joogsan laakiin haddaanay daruura jirin waa inaad ka wareegtaa qabrigaasoo iska ilaalisa inaad dul korto walaa yuutaw laguna joogsan maayo wa yaqrubu waana u dhowaanayaa zaa'iruhu qofkan ka booqanaya ka qurbihi minhu intuu u jirsan jiray xayan xaaluu yahay markuu noolaa intuu u jirsan jiray ayuunbuu u jirsanayaa masalan haddaad qabrigii soo booqato qofkan intii uu noolaa intaad u jirsan jirtay unba haddaa qofa mara kale xishoon jirteen oo ixtiraam iyo qadarin idinka dhexaysa yahay dee waanad intaad u jirsan jirtay u jirsataa haddii qof aad dee saaxiibta oo gacma is haysan jirteenna yacni waad u dhowaan kartaayo wax dhiba male watacziyatu tacziyada oo looga jeedo sabirsiin innagu tacziyada waxaynu naqaanaa in halkaa la fadhiisto oo wax lagu cuno deetna tusbax islaamaha dhowr kuna loo keenay halkaa wada ama in yani se meel qala dee qaad la ysaga fadhiisto markaa halkaa sidaa jabuuti oo kale waaray ina yani qaad halkaa la yska camirto ina taana la dhisto halkaa dhowr cisho la yska fadhiyo wax lagu cuno haddaba tan uu sheegaya kitaabku waxa weeye in la sabir siiyo oo hadalladan inoo soo socday dadku inagu qaybiye lagu sabir siiyaay sunnatun sunno weeye waayo xadiidka ibnu maaja uu warinayo iyo bayhaqi oo sanadkiisuna xasan yahay nabigu sala allahu calayh wasalam wuxu uhi maa min muslimin ma jira muslim yucazi akhaahu bimusiiba ka tacsiyadinay walaalkii musiiba ilaa kasaahu lahu min xulali karaama yowma alqiyaama xulladaha iyo isku joogyada karaamada ayaa maalinta qiyaamaha loo gelinayayo ilaahay uu siinayaa haddaba waxayn waana in loo dardaarmo uun inay sabraan ajrina ilaahay ka siiyo maydkoodana loo duceeyo waa intaasu tacsiyadu qabla dafnihi aasidiisa ka hor li'annahu xilligaa uu geeriyoodo waa xilliga argagaxayo murugadu ay jirto nebiguna wuxuu uhi inama asabru cinda asadmati aluulaa sabir waa jugta u horraysa haddaad xilligaa sabri weydo ayaaba kadib sabirkeeda waxba kuu tari mayso lakiin markaa jug ay kugu tidhi haddaad tidhahda ood ilaahay ugu mahadiso oo tiraa innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun marka horaysa markaasaad ajri ka helaysa lakiin wixii ka dambeeya waxba qiimale haddaad xagga hore ka xumayso wa bacdahu bacda dafni ayadana waa la sunneeyaa weliba kaaqiraashaa ka wanaagsanoo marka hore aasidii bay ku mashquulsan yihiin alaaata ayaamin wa haayatuha alaaata ayaamin inta ugu dambaysaana waa ilaa saddex cisho wax ka badan la wadi maayo dadkii in musiibadiiyo wixii lagu soo xasuusiyo ma bannaan wa bacdu alaaata ayaam saddex maalmood qofkii dee isagu maqnaa oo marka la arka ayuunbaa laga tacsiyadaynayaa waayo haaliban murugadu saddex cisho kadib way iska tagtaa wixii ka dambeeyana waaba karaahiya bay yidhahdeenoo dee dadkii bay xasuusinaysaa wa yucazaa almuslimu qofkii muslimka ahaa waa laga tacsiriyen bilmuslimi muslim waxaa lagaga tacsiriyen loo odhanayaa acdam allahu ilaahay ha weynay ajraka ajrigaaga aad ka helaysa musiibada waaxsan cadaaka sabirkaagana ha wanaajiyo wagafra limayitika maydkaagana ha u dembi dhaafo horta isagii ayuu la hadlaya dee waa kula hadlayey kadib uu maydkana ugu ducaynaya wa bilkaafiri muslim gaal ka dhintayna waxaa lagu tacsiyadayn acdam allahu ajraka ilaahay ajrigaaga ha weyney wasabaraka allana ha ku sabirsiyo ila gaal buu hayo kan isaga loo ducayn maaye waalkaafiru gaal na waxaa loogu tacsiyanayaa bilmuslimi muslim ka dhintay afar allahu limayitika maydkaaga allah ha u dembi dhaafo waxsana casaaka sabirkaagana ha wanaajiyo wayajuusu waxa bannaan albukaau calayhi in loo ooyo maydkii ayaa bannaan qabla almowti geerida ka hor iyo wa bacdahu dabadiiba wayaxrumu waxaa xana xaaraana annadbu dhawaaqid bitacdiidi shamaa'ilihi khasaalkiisii iyo arrimihiisii tirintooda in lagu dhawaaqa waa xaaraan wannawxu qaylana waa xaaraan waaljazacu argagaxna isaguna waa xaaraam bidarbi sadrin laabgaraacideediiy w naxwi wixii la mida lagu argagaxo waxau sheekhu leeyahay wayajuusu waxa bannaan albukaau oohin calayhi maydka loo ooyo qofka dhibanaya qablalmowti intaanu dhibannin oohintana waxaa laga wadaa dee waa ilmo ayaa laga wadaa marka qablahu way iska bannaan tahay waayo sida xadiidka bukhaariiyo muslim ay warinayaan nebigu sala allahu calayhi wasalam inankiisii ibraahim oo nafda ay ka gurmayso ayuu dhabta saaray labadiisa indhoodna ilmo ayay ka shubmeen cabdiraxmaan cawba wuxuu ya rasuul allahi tabkiin miyaad oyeysa miyaana diidin miyaana diidin oohinta yabna cawb uhi innahaa raxma naxariis weeye buu markaasaa wuxuu weliba leeyay ina alcayna tadmac ishu way ilmayn waalqalbu yaxzan qalbiguna wuu muruguun walaa naquulu ilaa maa yurdii rabbana wax rabbi raaligelinaya ma wax kalena odhan mayno wainaa bifiraaqika ya ibraahimu lamaxsunuun ibraahimow faaruqidda aadna faaruqaysa iyo geeridaad naga geeriyoonaysana waa ka murugaysannahay ayuu yidhi waxaa kaloo nabigiisa xadiidka imaam muslim warinayo tilmaamay wuxuu booqday sacad ibnu cubaada markaasuu ooyey markaasuu nabigu yidhi in allaha laa yucadibu bidamci alcayni walaa bixusni alqalbi ilaahay kuma cadaabo isha ilmadeeda iyo qalbiga murugadiisa walaakin yucadibu bihada aw yarxam carabka ayuu ama ku cadaabaa ama ugu naxariistaa waa wixii qayladii wixii carabkaa laga yidhahdo waxaa ama lagu naxariistay ama qofka lagu cadaabaya hadduu wax wanaagsan ka yidhahdo inna lilahi wa inna ilahi raajicuun hadduu yidhaahdo te waa lagu naxariisan hadduu qayliyona markaa waa lagu cadaabi wa bacdahuna nabigu sala allahu calayhi wasalam qabrigii hooyadii ayuu booqday markaasuu ooyay ciddii markaa hareera joogtayna waa ka oohiyey taas ayay markaa u daliishadeen wal xadiid isaguna saxiixa oo imaamu muslim uu warinayo wayaxrumu haddaba waxa xaaraan ah annadbu waa ku dhawaaqid iyo oohin lagu ooyo bitacdiidi shamaa'ilihi khisaalkiisii iyo arrimihii uu lahaa tirintooda lagu dhawaaqo oo la yidhaahda hebelkii geesiga ahayo hebelkii deeqsiga ahayo hebelkii caynkana ahayo hebelkii kana ahayo la yidhaahdo waa jabaala kii buurta ahayo waxaasay dumarku ay xilliyadaa hore ay ku qaylin jireen sida xadiidka bukhaarina uu warinaya nucmaan ibnu bashiir ayaa wuxuu leeyahay uqmiya cala cabdillahi ibni rawaaxa ayaa miir doortooy isagoo xanuunsanaya rasiilashiyoyd waa jabalaa waa kada waa kada kii caynkaa ahaayo kii caynkaayo bay tidhi markuu maaberiisay buu uhi maa qulti shay-an ilaa qiila liya anta kadalik mar alliyaaniye markaad tiraa kii buurtahayo kii bannaankaayo kii kanahayo markaad tirahdaba waxaa la odhanaya warba saasaad ahayd warba saasaad tibaa la odhani jiray bu markii dabeetana uu geeriyoodayna shib ayay iska tiri oo dib dambe isagabay daba qaylinin wa yacrumu waxaa kaloo xaaraan annawxu qayla ayaa xaaraana waa codkii obraha kor loo qaado iyaduna waa xaaraan way xadiidkaa saxiixa ah imaamu muslim warinayo nabigu sala allahu alay sl uhi annaayaxa ruuxa dumaree qaylisa weliba dumarkay dee gaar ku sii tahay idaa lam tatub haddaanay toobadkeenu tuqaamu yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha la soo joojin wa calayha sirbaanun min qaatiraanin wa dircun min jarab iyadoo loo geliyey dirac ama toob daamur dhalaashana iyo dirac caddaha ayaa loo gelinaya maalinta qiyama hadday toobadkeeni weydo qaylada ka toobadkeeni weydo taasaa loo gelinaya wاljazacu wayaxrumu waxaa xaaraana aljazacu argagax baa xaaraana lagu argagaxo bidarbi sadri laab garaacideed wanaxwi wixii lamida in markaa kalarkii la jeexo in markaa camuud la isku tufo la isku shubo in meelaha la rafto waa xaaraan fii xadiidka صaxiixayn nabigu salى اllahu عalayه wasalam wuxuu yidhi laysa mina naga mid maaha man daraba اlkhuduud ka dhabanada garaaca washaqa اljuyuub kaladhada jeexa wadacaa bidacwa aljaahiliya ee kula dhawaaqa jaahiliyadda dacwadeedii qultu waxaan idhi bidarbi sadri wanaxwi wixii la mida bawdyaha iyo wixii la mida in la garaaco qultu waxaan idhi nawowi haddaanay haadihi tani masaa'ilu weeye mansuura oo markaa la firdhiyey yubaadiru waa u degdegaya ama yubaadaru waa loo degdegayaa biqadaa'i dayni lmayiti qofka mayidkaa dayntiisa gudideeda wasiyati iyo dardaarankiisa fulintiisa wayukrahu waxaana la karahaystaa tamani lmowti geerida oo la tamaniyo oo la jeclaysa lidurin dhibaato nasala bihi ku degtay darteed laa lifitnati diinin diin fitnadeed ayada maya wayusanu waxaana la sunneeya atadaawi in la istaweeyo wayukrahu waxaana la karahaystaa ikraahu calayhi in lagu dirqiyaana iyaduna waa karaaho sheekhu marka uu intii hore ee kitaabkii muxarar uu dhammeeyey ayuu xogay siyaadaad ah oo intanaynu ka soo hadallay janaa'iska oo dhan ilaa bilowga ilaa dhammaadkeeda wada khuseeya ayuu dabageliyey waayo haddii uu mid walba meesheeda ku dari lahaa mid waliba waxay kala midhahaa qultu haddana xagga dee wallahu aclam ka yidhaahdo markaa si aanay siyaadadaas iyo dheeraadkaasi aanay imanin ayaa markuu intii muxarar dhammeeyey ayuu dabeetana iswada dabageli waana halkii ugu horraysa ilaa halkaa ugu dambaysa iyo masaa'ilkaasi isu dhex yaallaan markaa wuxu uhi haadihi tani masaa'ilu weeye mansuura oo la kala firdhiyey mutafariqa ah oo baabkan markaa aynu ka soo baxnay oo dhan ku wada tacalluqda owa fadlinka ahina yaruddu kulla mas'alatin minha ilaa maa yunaasibuha halkeedii buu markaa geynaya wayubaadaru waa loo degdegayaa biqadaa'i dayni lmayiti maydka dayntiisa in la gudo waa loo degdegi xataa hadday suurto gasho intaaan kafan loo doonin een xabaan loo qodin manjarafad iyo loo qaadin mandaraqtoona in dayntiisa la bixiyo lala cararo ayaa ugu mudan waayo xadiidka imaamu tirmidi warinayo ee sanadkiisuna saxiixa yahay nebigu wuxu uhi nafsu lmu'mini mucallaqatun bidaynihi xataa yuqda canhu qofka mu'minkaa nafdiisii waxay u xidhan tahay oo meesheedii wanaagsanee gareeda ugu xidhan tahay dayntiisa ilaa inta laga bixinayo nafdiisii baa u xanibaan markaa isagoon xanibnayn oon xidxidhnayn in la geliyo ayay markaa ku wanaagsan tahay wa wasiyatihi wa tanfiidu wasiyatihi dardaarankiisii fulintiisa in loo degdega ayaa wanaagsan wuxuui qofkaa miskiinkaa waxaa hala siiyo kaa kale waxaa hala siiyo ayana way wanaagsantah qofkana waxaa loo ogol yahay saddex meelood oo meel inuu hantidiisa dardaarmo welibana dardaaranka waxaa loogu jideeyey yacnii qofku waxaa laga yaabaa intaa uu nool yahay uu xoogsanaya adduunya u bilaamayso halkan fooq ka dhisan halkan ka dhisan halkan jaga iib halkan intaas ku mashquulsan inuu isagu isilaa waa laga yaabaa oo intaasoo hantiya intuu sabaysto aanu wax yaroo waqafa aanu kala bixin baa laga yaaba xilligaa marka ay ku soo kadisay ku soo adkaato inuu isxasuustaa laga yaabo xilligaasaa dabe tale jaaniska la siiyey inuu ku dardaarmi karo jaaniskaasaa markaa la siiyey saa daraaddeed waxaynu inagu naqaano maaha sideedabana nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi qof muslima oo ay u sugnaatay wuxuu dardaarmaa xaqiisu maaha yabiitu laylatayni ow alaain ilaa wawasiyatu maktuubatun cindah waa inay dardaarankiisu madaxa ugu jiraan haddaad cid hanti ku leeday hadday cidi hanti kugu leeday haddii aad markaa inay mar walba kuu qornaataa waa arrin laga maarmaan oo halkaasuu laga soo saaraa ha dhowto dardaarankaagii mar kastabana waxa wanaagsan qofka hantidiisa wixii uu ka qabsanayo uu ka meel dhiganayo inuu ka meel dhigtaabaa wanaagsan haddii ay dhici weydo xilligaasna inuu dardaarmaya warse dardaarankiisana markaa waa in la fuliya weliba dardaaran kara ciddaan dhaxalka ku lahayn baa leh in allaha qad acطaa kula dii xaqin xaqa falaa wasiyata liwaarih nebigu sala اllahu alay slm uhi ilaahay qof walow waxlaba wixiisii waa siiyey wasiyo male qof dhaxal lihi inanka weyna ka ah halkaa hala siiyo inantaa halkaa hala siiyo islaantaa kan kale hala siiyo mar hadday dhaxalkii wax ku leeyihiin taasi waxay ka dhigantahy markaa inaad ilaahay cadaaladiisa haysato odle ilaahay si fiicano saxa waxuma qaybinine anaimka sii qaybinayo inankaa weyn ugu yar wanaagsan yahay ama inantaasi waa yar naxariis badnayd ka hala siiya ilaahay isagu markaa meel muu dhigin ayay ka dhigantah qof dhaxalli waxaana imanaysaa hadhowta markuu halkaa dhigtay intaa haddana dhaxalkii yaraa qofku ka soo qayb galo hadhowta waxaa dhici karta ka dhaxalkaa laga qadiyo sheegaas inuu kusoo habaaro halku kaaga soo ducayn lahaa inuu kusoo habaaraabaa laga yaabaa ila waad iyadoo hantidii waana min kabaa'ir dunuub bay ka mid tahay inuu qofku ku sameeya ama waxyaalaha khaatuma xumada tilmaamay ka mid tahay qofku inuu dardaarankiisa isagoo sii dhimanaya xadgudub ku sameeya waa dhibaatooyinka waaweyn bay ka mid tahay wa yukrahu waxaana kada tamani lmowti geeri qofku inuu tamaniyo iyo dhimasho lidurri nazala bihi dhibaato ku soo degtay awgeed inuu u tamaniyo ilaaha i dil ama maal iska dhintaa uu yidhaahdo waa laga roon yahay waayo xadiidka saxiixaynka bukhaari iyo muslim ay warinayaan nebigu wuxuu uhi laa yatamanayanna axadukum almowta lidurrin asaaba waar midkiinna yuu u tamaninu u jeclaysan geeri lidurrin asaabahu dhib ku dhacday awgeed fain kaana laabudda faacilan hadduu samaynayana falyaqul ha ydhahdo allahuma axyinii ilaahayow waxaad i noolaysaa intay noloshu ii khayr badan tahay ilaahayow waxaad dishaa maalinta ay geeridu ii khayr badan tahay adigaa ilaahayow og maalintaad ogtay shar mooye wax kaloo ii dambeeya inaanay jirin ilahayow maalintaa idil intaan khayr iyo wanaag kasbanayaan shaqaysanayana ilaahayow idaasa ha yidhahdo qof oo ilahay arrinka ha u dhiibto laa lifitnati diinin diin fitnadeed haddii ummadiiba fitnowdo haddii imtixaan ku dhaco haddii diintaadii aad la badbaadi weydo oo inay markaa diintii fitna kaaga dhacdo aad u yaabto ayada waad tamanin kartaa waayo fitnata ugu weynaa waa fitnada diinta kaaga dhacda walaa tajcal musiibatana fii diinina walaa tajcal idunya akbar hamina labadaas jay baa nebigu ku ducaysan jire ilaahayow hamiga iyaga iyo murugada iyada waxaanu ka fikirayno waxa ugu weyn adduunyaha ka dhigin waxaa kaluu yidhi walaa tajcal musiibatana fii diinina musiibadana ilaw diinta hanagaga ridin meel kastoo kale musiibada kaaga dhacdo se hadday diinta kaaga dhacdo oo diintii aad ka fidnowdo ama waxaad doonaysa ugu weyn adduunya unu noqdo waa mushkiladeeday le waana mashaakilka imkayna haysta waxa aad arkaysee badan loo marayo ee waxaasoo dhiban loo marayo ee waxaasoo dhiban loo marayo waxa weeye waa adduunya raadinaya yurub aad gaashidii halkaad xoogay adduunya ka soo heshid wayusanu waxaa la sunneeya altadaawi qofku inuu istaweeya waa la sunneeya waayo xadiidka saxiixa ah imaamu tirmidi warinayo nebigu wuxu uhi in allaha lam yadac daa'an ilaa wadaca lahu dawaa xanuun ma jiro ilaa ilaahay wuxuu u soo dejiyey daawo hayra alharam gabow aan ahayn halkaa gabow waa yumnanise wax aan ahayn gabow la yidhaahdo alla wuxuu leeyahay ma jiro biyo kuulana kuma jiro halkaa imika dadku ay ku yaaceen alla wuxuu ku jiray ma jir qof gabow hayo oo dabeetana toddobaatan sano ama sideetan sano soo jiray oo dabeetana meel walba xanuunayso biyo kuulan waxba uma hayo iyo mid yartoona wayukrahu waxaana la karaahayeysaa waxaa kaloo xadiidkana waata calaykum bilxabati sawda xabatu sawdada iyo malabka iyo fa inaha shifaa'un min kulli daayin ila saam yani dee geerida ayuun baanay dawo ka ahayn wayukrahu waxaana la karaahayeysaa ikraahu qofka in lagu qasbo calayhi dawadii dawadiiyo raashinka waa qofkii oo xanuunsanaya in lagu qasbaa iyadu waa laga fiican yahay xadiid baa ku soo arooray imaamu tirmidi iyo ibnu maaja iyo bayhaqi ay warinayaan sanadkiisuna xasan yahay oo nabigu laa tukrihuu mardaakum cala acaami waar dadkiina xanuunsanaya raashinka ha ku dirqiina fa ina allaha yuطcimuhum wayasqihim ilaahay baa quudinaya o waraabinaye idinku dirqi markaa qasab ha kaga dhigin wayajuusu waxa bannaan liahli lmayiti qolada laga dhintay waxa u banaanay naxwi wixii la mida taqbiilu wejhi qofkii dhintay wejiga in laga dhunkado walaa ba'sa dhibina kuma sugna biliclaami ogaysiin bimowtihi loo ogeysiiyo lisalaati ku tugasho iyo wagayriha bikhilaafi nacyi aljaahiliyati ayaa iyadu khilaafsan waxa uu leeyahay sheekhu wayajuuzu ama wayusanu atadaawi wayukrahu ikraahu calayhi waxaa la sunneeyaa inuu markaa qofkiista weeyo in lagu qasona waa la karaahaysta wuxu uhi wayajuuzu waxaa bannaan liahlilmayiti wanaxwihim ciddii laga dhintay iyo wanaxwihim sida saaxiibadii oo kale taqbiilu wejihi qofkii dhintay wejiga in laga dhunkado waa sida imaamu tirmidi uu wariyey xadiidka saxiixa ah nabigu qabala wajha cuhmaan ibnu madcuun bacda mowtihi intuu dhintay dabadii nabigu ninkaa cumaan ibn macduunla wejiga ayuu ka dhunkaday saxiix lbukhaari waxaa ku sugan abu bakar inuu waja rasuulilahi bacda mowtihi inuu wejiga rasuulka dhunkaday intuu dhintay kadib walaa ba'sa dhibina kuma sugna biliclaami ogaysiin bimowtihi qofka dhimashadiisa in la ogeysiiyo lisalaati si loogu tukado iyo wagayrihaa dee si lagula aasaba inaad ogeysiisoo tiraa hebel baa dhintay oo dadka telefoon kula hadashaa ayadu dhibi kuma jirto waayo sida xadiidka saxiixa uu tilmaamayey anas wuxuuay qof ayaa dhintay wakhtigii nebiga ibnu cabbaas baa laga warinayaa markaasay aaseen habeen markuu waabarisa ayay uga warrey rasuul maxaa idin daya inay soo egaysaan habeen iyo madow baa jiray rasuul allaho inaanu ku dhibno ayaanu nacnay bay yidhahdeen fa ataa qabrahu fa sallaa calayhi deedna qabrigiisii buu tegey waana ku tukaday boqorkii xabashiya najaashi maalintuu dhintay nebigu waa ogeysiiyey saxaabadii dabeetana wuxuu yidhi aan ku tukanoo bannaankii intuu la tukadayba afar kibaaro kibaartuusaasuu ku tukiyey bikhilaafi nacyi aljaahiliya waxaase khilaafsan jaahiliyadda nacyigeeda ayaa khilaafsan nacyigu ayana waa ogeysiin ogeysiin markaa qofka dhimashadiisa la ogeysiiyo ayaa nacyi la yidhaahdaa nebigu waa diiday nacyigaa laakiin jaahiliyad baa lagu qayday sidii ayuu ogeysiin jira imika in la ogeysiiyo wuu inoo sheegay kitaabku qofka geeridiisa in la ogeysiiyo waxaa loo ogeysiinayaana in lagu tukado iyo in lagula aasa awgeed nacyuljaahiliyana wuu diidey oo nebigu sala la alay sl arrintaa waa nahiyey maxay ahayd dee in lagu dhawaaqo hebelkii caynkanahaabaa dhintay kii seerahaabaa dhintay kii geesigaabaa dhintay odaygiibaa inaga dhintay ninkii caynkaasaa inaga dhintay la yidhaahdo oo deeta siaa lagu sayaxo oo dadka la gaarsiiyo ayaa markaa la diiday waxaana runtii imika noocan idaacadaha la geynaya waxaas yaan waa nacyiga jaahiliga un baan isleeyahay waxaanay ku wanaagsan tahay maanta telefoon baa la wada haystaaye in dadkii markaa qaraabada iyo ehelkaahi markaas ay isgaarsiiyaanuno dabeetana sidaa looga soo qayb galo walaa yanduru lkaasilu qofkii maydaya eegi maayo min badani jirkiisa ilaa qadara alxaaja baahida qadarkeeda mooyaane oo min hayri alcawra aan cawradaba ahayn waman tacadara quslu maydhitaankiisu ko uu suurtogeli waayana yummima waa loo gebagabeyn wayuqasalu ljunubu waalxaa'idu waalmayitu waa la maydhi wayuqasalu waa la maydhayaa aljunubu iyo walxaa'idu lmayitu ee dhintay bilaa karaahatin karaahalaan ayaa la maydhi waidaa maata marka ay dhintaanna gusilaa guslan waaxidan maydhi keli ayuunbaa la maydhi walyakun ilqaasilu ahaada amiinan qof aamina fain ra'aa khayran hadduu arkay dakara wuu sheegi ow hayrahu buu arkay xaruma dikruhu ayaa xaaraana ilaa limaslaxatin mooyaane walow tanaasaca akhwaani hadday aw zawjaani ku doodaanna oo isku qabsaanna qurica waa loo qorridi wuxuu leeyahay sheekhu wayugasalu ama wuxuu yidhi walaa yanduru eegi maayo alqaasilu qofkan maydka meeraya min badanihi jirhkiisa ilaa qadra alxaaja xaajada iyo danta qadarkeeda unba eegi min hayri alcawra oo weliba aan cawrada ahayn cawrada iyo marada ayaa saarnaan jidhkaana meeshii uu markaa eegid uga baahdo ayuunbuu markaas eegaya yacni saasu markaa weliba isagoo maradiisa awan iska jira in hoosta markaa laga maydho oy biyuhuna markaa dhinac kasta uga baxayaan ayaa wanaagsan cawradana markaa dee xaajo oo keenta mooyaane ayada ma bannaana xaajiya dan mahaa keenta mooyaane waa xaaraamayno waman tacadara qofka ay suurtogeli weyda gusluu in la maydhaa dee biyaba waa la waayo ama qofkani waa gubtay ama jirkiisi baa dhacdhacay yoominba waa loo gebagabaynaya gebagabaysu baa wejiga labada gacmood ayuun baa looga gebagabaynaya wayuqasalu ljunubu walxaa'idu lmayitu qofkii junubka ahaa iyo gabadhii caadadar ahayd ee dhintay labadaasi waa la maydhi bidaa karaahatin kara hara'aan maxaa yeele labada qof waa laba qof oo daahira waddada kale ay la mid yihiin wa idaa maataa markay dhintaan husilaa waa la maydhaya guslan waaxidan faqad waliba maydhi kari ayuunbaa la maydhaya loodhan maayo mid caadadii iyo mid jinaabadii aan maydhno haddana kii kale ee geerida aan maydhna loodhan maaye kii saarnaa kan caadadii iyo kan jinaabadu ayagay saarnayd ayagina dhinto waxba hadda ma saarna innagana waxayna saarano hal maydhuun inaan maydhno wasilaa quslan waaxidan faqad mid qura ayaa la maydhi walyakun ilqaasilu qofkan maydhayaana ha noqdo amiinan qof markaas aamina ha noqdo si loogu kalsoonaado maydhitaanki inuu dhammaystiray waxyaanihii markaa u wanaagsanaa ee la doonaya ee kaafuurkii xanuudkii inuu mariyo si loo aamino haddiise qof aan aamin ahayn dee waxaa laga yaaba intuu biyar saa ku idhahdo dee sarkafanta inuu geladha waan dhameeyey fa in ra'aa hadduu arko oo yacnii ujeeddadiisu ay tahay lacag ka qaado unaanay ahaynne dee qofka muslimkaa xaqiisa inuu mariyo ay muhiimadiisu ay tahay iminka dad lacag qaato umaa maydhe fain ra'aa khayran haddana hadduu qofkan qaasilkahay khayr arko masele wejigiisii oo ifayaboo arkay ur wanaagsan oo ka baxaysa ayuu arkay dakarahu wuu sheegi si markaa dee loogu tukado oo loogu duceeyo aw hayrahu ama wax kalu arkay wejigiisii oo madoobaaday suuraddiisii oo isbedeshay urxunoo ka soo baxaysa wax ka soconaya ayuu arkay xaruma dikru inuu sheegaa waa xaaraan leannu qiiba ayay noqonaysaa qof aanad markaa ka xalaashin karaynin oo aad xamanaysay noqonaysaa nabiguna wuxuu yidhi man satara musliman qofka muslima astura satarahu llahu fi dunya walaakhira adduunya aakhiraba ilahay baa asturaya waxaa kaloo xadiid isaga sanadkiisana daciifiye abu daawuud iyo tirmidi ay warinayaan udkuruu maxaasina mawtaakum kuwii dhalintay wanaagooda un sheega wa kufuu can masaawihim waxyaalahooda xunna ka dheeraada xadiid kale oo saxiixaba wuxuu tilmaamayo xaakim isagu soo saaray man hasala mayitan qofka mayd mayda wa katama calayhi qaryana hafara allahu lahu arbaciina mara afartan jeer baa ilaahay u dembi dhaafaya ilaa limaslaxatin dan inay ku jirta mooyaane hadduu daalin dadka dhibay oo kadeedan ahaa oo dabeetana ilaahay calaama ka muujiyo dee inuu sheego markaasi wa wanaagsan tahay iyada laada ninkii waxaasaan ku arkay walow tanaasaca akhawaani hadday isku qabtaan ay ku murmaan laba walaalaahi ow zawjataani ama laba xaas maydka maydhitaankiisii anaa maydhaya anaa maydhaya oo qurica waa loo qori tuuriyun ila wax kale oo ee lagu kala hormariyaa ma jirto taqdiimu axadihimaana wuxuu noqonayaa tarjiix bilaa mulajax taasina ma bannaana waalkaafiru gaalku axaqu biqariibihi isagaa kii qariibkiisa halkaafir ee gaalka ahaa ku xaq leh wayukrahu kafanu kafantiina almucasfaru ee casfaraanka la mariyey waalmuqaalaatu fiihi in laysku qaaliyeeyana waa la karaahiyey wاlmaqsuulu ka la maydhay ayaa awlaa min aljadiidi ka cusub ka wanaagsan wاsabiyu sabigina ka baaliqin buu la mid yahay fii takfiinihi in lagu kafayo biaswaabin marooyin wاlxaanuutuna mustaxabu waa la sunay waqiila waxaa la yidhi waajibun weeye wuxuu sheekhu leeyahay wاlkaafiru gaalkii axaqu biqariibihi isagaa kiisii qariibka alkaafiri ee gaalkaa isagaa mudan muslimka hadday hadday hadduu qof gaali dhinto oo mid muslimah iyo mid gaali ay la walaala yihiin dee kaa gaalkaabay wax isu yihiin ay walaalayihin ay isku xigta yihiin isagaa markaasio meelaha inaga geyn doona isagaa weli waa waladiina kafaruu bacduhum awliyaau bacdi weeye halkaa maydidii buu kaga baxay wixii uu haleeshiiyey wa yukrahu waxaa la karaaysa halkana kafantii buu ogalayaa ruuxii dumar ahayd alkafaru lmucasfaru kafanta casfaraanka iyo zacfaraanka iyo ama cusburka markaas la mariyey ayaa loo kalaysaa ziino iyo qurux baa ku sugan amaa ninka ayada miya looma ogolo xaaraan bay kahay laakiin ruuxa dumara waa laga wanaagsanyey waalmuqaalaatu fiihi casfarku markaa waa geed markaa adiga goraaleyn la mariyo markaas maryaha iyo xariirtay markaa lagu midabeeye wey mucasfar baa jiraysa mucasfar iyo mucasfar casfaraan raayse geeda nabaadkaa kale aan casisna weeyaane wax la baryo wlmuqaalaatu wa tugno waxaa lags almuqaalaatu fiihi kafanta in laysku qaaliyeeyo kafan qaaliya inaad markaa raadsoo tiraahdo yani shayga ugu qaalisan soo qabta waa karaaho iyo xadiis sanadkiisa la daciifiyey ayaa ku soo horay laa tuqaalu fi lkafan war kafanta isku qaaliy fa inuu yuslabu sariican yani si deg degaa looga siibaya waxaan iska dhammaanayaaye ha isku qaaliyaynina laakiin inay markaa yani maro wanaagsan oo ay ahaato waa fiicantahay idaa kafana axadukum akhaahu falyuxsin kafanahu ha wanaajiyo ama xasinuu waana xadiid markaas imaam muslim uu warinaya ka hore wanaajiya kafanaha dadkiina dhintay ayaa iyana soo aroortay waa yani xagga inaan yani taqaaligaa la doonay laakiin mara dee wanaagsanuun inay ahaato ayaa laga maarmaana wlmaqsuulu kafanta la maydhay inta la xidhay la maydhay baa awlaa min aljadiidi mid cusub ka wanaagsan waayo abu bakar ayaa wuxuu dardaamay sida bukhaari wariyay in maradiisa baaligaa lagu kanfo wasabiyu sabigii ka baaliqin kii qaangaarkaha buu la mid yahay fii takfiinihi biaswaabi saddex mare in lagu kanfayo wuxuu la mid yahay kii qaangaarkaha sidii loo kanfayin baa loo kanfaya wlxaanuutu xaanuutkuna mustaxabun xanuudkaa lagu daadinayay qofka kushubidiisu in lagu shubo isaga iyo kafantayo mustaxabun mid la sunneeye weeye waqiila waxaa la yidhi waajibun waajib weeyana waa la yidhi wallahu aclam halkaa inoogu joogo